waxaanu maanta ka qaybinay xeryaha qaxootiga iyo qaybo ka mida tuulooyinka ku hareereysan qaxootiga raashin iyo marakaneecooyin iyo timir raashinkaasoo isugu jira noocyada kala duwan ee dadku isticmaalaan sida bariiska burka iyo sonkorta iyo wixii la mid ah raashinkan marka aad u qaybiseen iyo sidoo kale agabkan kale in ka badan kunka qoys maxaad kusoo xulateen qoysaskan waxaanu la shaqaynaynay hay-adaha ku howlan ku lug leh soo qorista iyo sida dadka ay u kala baahi badan yihiin u kala qorayay dadka waayeelka ah dadka curyaamada ah dadka tabar daran qaar badan oo baahan ah oo aan dabka shidanin ayaanu dabka u shidnay baahi badan baa ka jirta maadaama baahi badan aan la dabooli karin wixii aan awoodnay ayaan soo gaarsiinay waxaan ognahay deeqdan aad soo gaarsiiseen dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab inay ku soo aaday xilli qaxooti tiro badan ay muddooyinkii ugu dambaysay ay soo gaarayeen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab intooda fara badanna aysan helin kaarka qaxootiga marka raashinkan dadka aad gaarsiiseen ma waxaa qayb ka mid ah qaxootiyadii dhowaan soo gaaray xeryahan qaxootiga ee dhadhaab intooda ugu badani waa qaxootiga cusba xaafado badan oo waxaa jira aan kaarar helin oo bannaanka degan guryana aan helin waxay cunaan iyo waxay karsadaan iyo waxba aan haysanin sidaa darteed baanu ka helnay dadkii qaxootiga ahaa joogay calaacal badan baa naga soo gaadhay waxaanu awoodnay ayaanu la soo oradnay annagoo wakiil ka ah dowladda kuweyt iyo safaaradeeda magaalada nairobi baahida markaanu kolka hore meesha soo indheindheenaynay waxaanu aragnay waxaanan la fiirin karin oo aad iyo aad u daran dad aan dabka saddex beri afar beri waxba karsanin oo cunto karsanin oon waxba haysanin oon baad haysanin ayaanu aragnay sidaa darteed baanu annaguna wixii aan awoodneen heli karnay la soo oradnay oo soo gaarsiinay baahiduna intaas kuma xadidna aad iyo aad bay u fara badan tahay gacan badan oo dheeraad ayay u baahan yihiin annaguna waa dadaali doonnaa hadduu ilaah yidhaahdo qoysaskan aad raashinka aad gaarsiiseen sidaan ka dhawaajiy waa kuwii dhowaan yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab intooda badanna ma haystaan cunto iyo sidoo kale agabyada aad u qaybiseen tusaale ahaan oo kale shandarawooyinka ee kaneecada laga galo baahi fara badan bay dadkan u qabeen iyadoo markaasi aysan awoodin inay gataan marka maxaa idinku dhaliyay arrimahan waxaa nagu dhaliyay baahida jirta awgeed baahi badan baa jirta tusaale ahaan xilliga roobka uu da oo kaleete dadka kaneeco badan baa jirta aad iyo aad bay u rafaadsan yihiin sidaa darteed baanu baahidii meesha joogtay markaanu assessment ku sameynay oo aanu baarnay waxaa noo soo baxday baahiyahana aanu raashinka ugu muhiimsan yahay mara kaneecooyinku ay ku jirto in la soo gaaro dad geedo hoostood jooga oo cayayaankii iyo kanaacadii ay cunayso ayaanu soo gaarsiinay kun qoys oo ka mid ah ilaa dhowr boqol oo qoysna raashin baanu u qaybinay oo intii awooddanada ahayd qoysaskan intooda badan ee dhibaatooyin noocaa ka muuqata waxaa ka muuqday haraad badan duruuf badan baa wejigooda ka dheehan kartaa gaajo badan iyo macaluul badan baa ka muuqata waa dad qaxooti ah oon gacanta waxba ku haynin qaarkood dhowaan abaarihii dhacay ayay xoolihii ka dhammaadeen sidaas bay kusoo qaxeen oo xoolihii markay ka dhammaadeen bay qaxootiga iska soo fadhiisteen bannaan cidlo ahoo cagagub ayay fadhiyaan sidaa darteed baahi badan baa ka muuqata wejigooda hay-addan ixyaa uthrath ee xarunteedu tahay dalkaasi kuweyt ma aha markii ugu horreysay oo deeq ay soo gaarsiiso qaxootiyada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaa lagu xasuustaa sanadii laba kun iyo kow iyo tobankii markii abaarihii baanaa ay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ku dhufteen inay garab istaagtay qaxootiyadii xilligaasi soo gelay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab markii laga tago caawimaadda dhanka raashinka sidoo kale goobo waxbarasho ay u furtay marka qorshaha ma idinku jiraa maadaama xilligii oo kale haatan lagu jiro qaxootiyo tiro badan ay imaadeen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab inaad sii wadaan gargaarkan aad dadkan cusub ee xeryaha yimi aad la garab taagantihiin hay-addani sidaa og tahay baa waxay ka shaqaysaa dhinacyo badan oo dhanka arrimaha bini'aadanimada sida abaaraha ka jawaabidda abaaraha dhibaatooyinka musiibooyinka dabiiciga ah sidoo kale qaybaha caafimaadka dadaal badan oo gaar ahaan northeastern ayaan ka wadnay dadaal fara badan hadda waxaanu soo dhammaynay arrimo caafimaad ayaan waxaan ka soo dhabaynay isbitaalka wajeer isla usbuucan soo socdana waxaanu ka bilaabi doonaa xeryaha qaxootiga marka baahida aad bay u fara badan tahay wixii awooddanada ayaanu ka geysanaynaa wax alaala wixii tabar ah ee hay-addu ay awoodana kolna maaragtay kama hagran doonto marka dadaalle intee leeg baad ku bixinaysaan arrintan hadda waad arkaysaaba hadda waxaan u malaynayaa sanadkan waa markii afraad ama shanaad ee aanu raashin ka qaybinno xeryaha qaxootiga dadaal aad badan ayaa lagu bixinayaa dhambaalo fara badan baanu u dirnay hay-adaha kale la shaqayno inay soo gaarsiiyaan waxay awoodaan maadaama oo wixii hore ee hay-adaha u n-ka ay ka heli jireen ee aad u yaraatay oo caawimaadii hore ay heli jireen ee aad u yaraatay waxay u baahan yihiin inay dadka kaleeta ee wax awooda ama heli kara ay garab istaagaan baahi badan baa ka jirta